soomaaliya waxaa weli ka socota doorashada xubnaha aqalka baarlamaanka federaalk soomaaliya inkastoo doorashadu ay socoto haddana waxaa ka harsan sideed maalmood oo keliya waqtigii kama dambaysta ahaa ee ay madaxda soomaalidu ku heshiiyeen beesha caalamkana ay ku taageertay oo ah in doorashada lagu soo dhammaystiro shan iyo labaatanka bishan ilaa iyo hadda waxaa la buuxiyey ku dhowaad boqol iyo konton ka mid ah labada boqol iyo shan iyo toddobaatanka kursi ee aqalka hoose ee baarlamaanka maanta waxaa doorasho ay ka dhacday magaalada muqdisho wariyaha v o eda saynab abuukar ayaa warbixintan halkaasi kasoo dirtay doorashada toddoba kursi oo ka mid ah golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya oo saddex ka mid ay yihiin dumar ayaa maanta oo khamiis ah lagu qabtay dugsiga tababarka jenaraal kaahiya ee magaalada muqdisho xubnihii maanta la doortay waxaa ka mid ahaa xildhibaan cabdulaahi cabdi maxamed xildhibaan nuuriye aadan ciise xildhibaan maxamed xasan maxamed xildhibaan faadumo ismaaciil xuseen xildhibaan zahri yuusuf cige xildhibaan caydduruu saalax yuusuf iyo xildhibaan nuuradiin cabdulaahi coljoog waxaana dhammaan xubnahani ay ku guulaysteen tartanka kadib markii ay u tanaasuleen xubnihii la tartami lahaa kuraasta xildhibaanada aqalka hoose ee soomaaliya gaar ahaan xubnaha gobolada waqooyi oo ka kooban lix iyo afartan kursi ayaa waxaa ka harsan oo keliya saddex mudane kuwaas oo la filayo in maalmaha soo socda doorashadooda lagu qabto magaalada muqdisho sida ay sheegeen guddiga doorashada xubnaha gobolada waqooyi guddoomiyaha guddiga doorashada xubnaha somalilan qadar xariir xuseen ayaa ku dhawaaqay in ay meel gabagaba ah marayso doorashada xubnaha gobolada waqooyi maanta doorashooyinku si wanaagsan bay noogu bilaabmeen saaka subaxii si qurux badan bay noogu dhammaadeen saaka waxaanu qabanay doorasho wanaagsan oo aad u qurux badan toddoba kursi baa saaka halkan doorashadoodu ka dhacday afar raga iyo saddex dumara doorashadaas waxay doorasho si wanaagsan oo maar si qurux badan noogu dhacday ilahay nabadgelyo noogu dhameeyey sida jadwalku yahayna insha allahu tacala aan horey idinku sheegayna waxaan rajaynaynaa inta aan la gaadhin shan iyo labaatanka february inay noo dhammaato doorashadu waxaa noo harsan saddex kursi oo hadda shaqadoodu noo socoto insha allah inta shan iyo labaatanka february ka horeysana saddexdaa kursi waa dooranaynaa waxaan rajaynayaa in maaragtay aan noqon doono statekii ugu horreeyey amba guddidii ugu horreysay ee doorashada uguna hor bilowday uguna hor dhammaystay saan horey idinku ballan qaaday sidoo kale afhayeenka guddiga doorashada heer federaal ee soomaaliya ambasadoor axmed safiina ayaa ka warbixiyey habsamo u socodka doorashada golaha shacabka ee ka socota muqdisho iyo xarumaha maamul goboleedyada iyo guud ahaan tirada kuraasta ilaa iyo hadda la doortay tiradii guud ee dalka waxaanu maanta dhaafnay xaajiskii ama kala badhkii kuraasta la dooranayey oo ahaa laba boqol iyo shan iyo toddobaatan waxaanu dhaafnay maanta kalabadhkii oo ah boqol iyo sagaal iyo soddon kursi oo la doortay guud ahaan inta la doortay maanta waxa weeyaan ilaa iyo maalintii lasoo bilaabay boqol iyo saddex iyo konton kursi meel aad iyo aad u fiican bay maraysaa doorashadana waa kasii labalaabaynaa doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa ka socota muqdisho iyo gobolada dalka soomaaliya iyadoo sida jadwalka uu horey u ahaa la filayo in shan iyo labaatanka bishan lasoo gabagabeeyo doorashada golaha shacabka sida ay sheegeen xubnaha guddiga doorashada saynab abuukar v o a muqdisho